haatan aad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiina dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wacitaanka dhegaystaha ee v o e da oo toddobaadkan aan ku eegi doonno khilaafka hareeye doorashooyinka maamulka galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaaf iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo galmudug muddaba ka arrinsanaya dhismaha maamulkeeda iyo tabihii loo mari lahaa ayaa wakhtigan khilaaf xooggan uu soo kala dhex galay waxaa khilaafka cusub uu imaanayaa xilli horey ay u heshiiyeen dowladda dhexe ee federaalka iyo madaxweyne geella xaaf ayadoo markaasina uu raalli ka ahaa in dowladda federaalka soomaaliya ee gardaadiso dhismaha maamulkan galmudug khilaafyadii horey uga dhex jiray maamulka galmudug dhexdiisa waa sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kaleeto khilaafkii kaleeto ee galmudug maamulkeeda iyo ehlusunna waljamaaca iyo qaar ka mida beelaha oo tabasho qabay ayaa gebi ahaanba sal u noqday inuu daba dheeraado dhismaha maamulka galmudug doorashooyinkiisa ayadoo maalinba tallaabo la qaadayay dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya lafteeda waxaa lagu eedeynayay inay faragelin ba-aan ku hayso maamulkaasi shalay oo la joogay ayaa haddaba ehlusunna waljamaaca iyo kadib markii dowladda dhexe ee soomaaliya ay wada heshiiyeen lana waday hanaanka dhismaha maamulkaasi galmudug iyo xubnihiisa baarlamaanka sida lagu soo xuli karo ayaa madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf waxa uu sheegay isna inuusan ku raacsanayn dowladda federaalk ee soomaaliya sida ay wax u wado gaar ahaana dhismaha maamulkaasi wuxuuna magacaabay isaga dhankiisa sidoo kale guddi doorasho haddaba axmed ducaale geella xaaf iyo dowladda dhexe ee soomaaliya khilaafkooda wakhtigan maxaa saameyn oo uu ku yeelan karaa maamulkaasi dhismihiisa uu socday maxaase keenay in geella xaaf wakhtigan uu asaguna soo laba kacleeya xillii la filayay in dhinacyada oo heshiis wada ah doorasho ay dhacdo waa qodobada barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ay su'aalaha ku weydiin doonaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo anigoo ah sahre cabdi axmedba waa hagaag mudane soo dhowow axmed ducaale geelle xaaf aad iyo aad ayaan wakhtigaagii fursaddanba kaaga mahad celinayaa haddii bal aniga aan kugu bilaabo su-aasha iiga waran halka ay wax iska bedeleen oo mar qur ah aad sheegayso wakhtigan inaada ku qanacsanayn dowladda sida ay wax u wado
horta waa aad iyo aad baa umahadsan tahay marka ugu horeysa horta waad ogtahay soomaaliya waa dal baabacay waa dal dhibaato badana hayso marka ugu horeysa horta maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay ugu muhiimsan waxa weeye dadka in la nabadeeyo dadka in la horumariyo dadka in maaragtay dulqaad la sameeyo in dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada siyaasiyiinta aqoon-yahanka ururada bulshada in kulli horta cooperation la sameeyo si dalka usoo laabto waa garta sidaa darteed nasiib daro meeshii waxaa ka dhacay wax opposite ah waxaa ka dhacay maogtahay waxaa jirta arrimo oo mararka qaarkood aniga ku fasaro ah adduunka wax wax wanaagsan in la sameeyo oo wax fiican la sameyso aan wax xumaan waxaad wanaag ku heli karto waxaad ku heli karto rakiisna inaada qaali ku raadin waxaad nabad ku heli kartaan inaada dagaal ku raadin horta waa important intaas theorigaas in la qaataa loo baahan yahay nasiibado waxaa dhacday dowlad goboleedyadii iyo dowladdii federaalka ahayd waa isaseegeen in badan baa kala raacay waxaasina waxay ka yimaadeen wax kale ma aha dowladda dhexe waxaad moodaa inaysan federaal federalismkama aaminsanayn oo federaal federalismka ay ka cararayso waxyaabo badan oo lagu ballamay sida amniga horumarinta iyo dhisma ciidan qaran in la dhiso oo dowlad goboleeyaduna qaar leeyihiin federaalku qaar oo hangargarayo wixii oo dhan walaashay waa la garab maray wat waa yahay adiga waxaa jirta in dowladda iikaadi waxaa lagu ballamay doorasho cod iyo qof la gaaro waxaa lagu ballamay in dalka markii la gaaro labada kun iyo labaatanka aakhirkiisa in election laga sameeyo dastuurkii in la kaabiyo wax allaale iyo wax hildila ilaa yawmaahaada ma jirto wat annaga galmu annaga galmudug ahaan markii aan waad ogtahay aniga shaqada aan qabtay runtii qobolhaysaan u malaynayaa galmudug oo gaalkaaga wadaasasocda gaalkasoo ahlu sunna oo iyo galmudug oo kala maqan aniga waxaan ku dadaalay horta gaalkaayada inaan nabad ka dhigo ahlu sunnana qiimo kasta ayuu ku adeena soo celiyo keeno oo kusoo dalgay nasiib daro mar allaale iyo markii la isku daray dowladda federaalka ayaa burburisay heshiiskii annagii iyo ahlu sunna hal sano ayaana silsilanay toddoba iyo toban bilood caawa la joogo hal doolar oo midii adduunkana siiyey iyo midii aan ku lahayn dowladda federaalka midna maanaa shan shan milyan iyo shan boqol oo kun oo doolar oo ay galmudug leedahay ayaa dowladda federaalka cusub waata waayo madaxweyne xaaf waxaa jirto in dowladda federaalka aad isgacan qaadeen ood la heshiisay meel madal ahoo loo dhan yahay in ka badan laba jeer aad adiga iyo madaxda dowladda kasoo wada muuqateen warbaahinta adinkoo arrinta galmudug isla gorfeynaysaan hadda maxaa isbedelay markii ehlu sunna waljamaaca iyo dowladda ay isla meel dhigeen heshiis oo waktigan laanba qaadi lahaa dhismaha maamulka walaashay waxa weeye horta aniga heshiisiga aniga ayaa leh inaan dhiso dowlad goboleed inaan maamulkii iyo ahlu sunnadaydi inaan la heshiino ayay ahayd wax allaaleya waxaan ku heshiinay oo inaan maaragtay aanu ka wada shaqeyno aan u heshiinay way ka tahay ma ogola in aan anigu dhex galo ma ogola inaan wax ka sameeyo ahlu sunnada ayagaa isku kaayo diray awal inay na heshiisiyaan bay ahayd nana ay heshiisiin ayagii iyo ayagiiba tooda isbalay wada tahay waktigii ugu dambeeyey oo oo oo hadda waktigii markii la gaaday oo iyadii ahlu sunnada xoogeyn kusoo dhawaadeen waan warsaday waxaa warda meeshii so inaan wax ka qabano maaha waa ay diideen waxay yidhahdeen maya adugu waxbaa qaban maysid annagaa sameynayna aniguna halkaa hoolaa waxaa iiga muqday dee meeshii gaad iyo toddoba bilood oo wax waqatay aan siyo mid labaadna waa kuu sheegaya walaasha soomaaliya maalintii afartii sagaalkii bisha afraad labadii kun iyo sideed iyo tobankii oo golihii sharci dejinta la baabi'iyey ayay soomaaliya u dhamaatay wax sharciga oo shaqeeyaa ma jiraan wax haba yaraatay soomaaliya maanta ka shaqeeyaa ma jiraan wax walba waa abuse culays handadaad agajugeen hadda dhuusamareeb oo gobereshka ku noole aanu toban kun ka badnayn shan kun oo ciidanaha joogta maxaa loo geeyey magaalooyinkii kale xataa bolisstationada ciidankiisa boliska waa la qaaday dhuusamareeb aa wax kale ma aha waa in lagu handado dadka meesha jooga iyo ahlu sunnada iyo annaga iyo kulli oo yani ay noqoto arrintii jutuub wey taasina wax la aqbali kara ma aha reer galmudugna ma yeeli doonaan anigana waxaan maanta diyaar u ahay oo aan u socdaa dhuusamareed baan tegi doonaa waxaana rabaa oo aan ku boorinayaa dadka reer galmudug odayaasha iyo ahlu sunna iyo cid walba iyo shacabka soomaaliyeed in arrintaas aan wax nidaam ah oo sharci ah aanu ku samayno dowlad goboleed macmuul ma aha in labaatankii la siiyey ahlu sunno mooye caawa lixdan iyo sagaalkii kale ayagoo qoran bayaani oo la rabaa berrita in la akriyo ayagoon odayaashii iyo jifooyinkii iyo gabaayinka ka wada arrintaasina hadday dhacdo waa arrin abiyuusa galmudugga ma qaadan doonaan kala go- iyo inay kala tagto galmudugga noqon doonto waa gartay waa gartay madaxweyne marka waxaa jira dhegeystayaal khadka telefoonka ku jira oo meelo kala gedisan jooga oo isla galmudug ah si ay iyagana su-aalo kuu weydiiyaan dhegeystaha ugu horeeyaan jeclaan lahaa inaan u yeero su su-aasha kuu weydiiyo oo soo dhawo walaal bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa faahid cabdirasaaq cali mire gudoomiyaha dhalinyarada degmada caabud waa waa salaamayaa adiga iyo madaxweyne xaas run ahaantii madaxweynaha salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo nimada madaxweyne galmudug intii aada madaxda ka ahayd waxaad ogeyd in adiga iyo galmudug dadka jooga ama maamulada jooga aysan isku xirnaynoo ahlu sunna ay dhan u go-doonsanayd caabud waaq dhan ay u go-doonsanayd cadaada wixii ka taagnaa waa ogey dowladdu inay soo dhex gasho adigiyo dowladdu aad heshiisiyo gasheen maxay taraysaa xilligan in adoo fadhiya magaalada gaalkacyo keliya maanta adoo fadhiya inaad tidhaahdi maamul cusub baan dhisayaa oo gaalkacyo ku dhisayaa annagoo og intii kale inay kaa xirxiran tahay ama ay hawlu ka socoto oo looma arki karo inay tahay baalkii galmudug dibdhac kor loo hadda aad sii gelinaysid meesha hadda hawshaad ka hujis gaalkacyo waata dhegeystahaas haddaa u jawaabtid madaxweyne waa u jawaabayaa walaal aada iyo aad baa umahadsan tahay
horta xaaladaan waan og tahay ayaga oo kala xiran anigoo labaatan beri markii la goostay baan yii lix meelood bay u kala xireen ninkii dhex istaagay oo nasiibkayga iyo hadalkaygaba ha ahaatee waa isku furantay baan yii markii aanu isu keenay oo barlamaankii la sameeyey oo maxamed xaashi carigi iyo cali gacal ay xamar oga yeeray oo xamar hoteela laga siiyey kabacdina aan ka shaqaynayay sideed bilood inay soo laabtaan oo nimankaa lagu soo bolisida oo lagu soo qoriyo oo dawladda federaalka ay hor istaagtay waxaad og tahay ciidanka kasta laga goostay waxaad og tahay ciidankii labasuida miisa oo aniga angeeyay caabud waag in la yidhi xamar baa laydinka xukumayaa mar damba halaadidin oo awooddaydii laga qaaday walaalkayow anigu wixiitii aan sameeyey ilaahayna waa ogyahay ummaduna way ogtahay wax kala go-ay iyo wax kala maqlaana ma jirin waan ogtahay dawladda federaalka maxaa xaashi iyo iyo cali gacdeen soo abaabuleen cadaala inta geeyeen madaxweyne kala doorteen ilhaan madaxweynaan doonan intaas oo dhan walaalow intaa ka badan wa wa waa mahadsantahay intaa ka badan kuma oran karayo waa hagaag dhegeystaha xiga oo jooga ee dalka haddaan aado ee dhinaca dalka faransiiska kana soo jeeda magaalada gaalkacyo soo dhowo walaal magacaaga ku bilow iyo ujeedada hadalkaaga
bismillahi raxmaan raxiim waa idin salaamaya madaxweyne xaas iyo sahre cabdi axmed v o eda dhamaantiin su-aasha igu muhiimsan waxay tahay mudana madaxweyne dhowr bilood ka hor baa istiqaalada wareejisay maxay tahay su-aal maxay tahay sababta aad xilligan lasoo rabaar celisay su-aashaasa igula muhiimsan aan rabaa inaan madaxweynaha weydiiyo mahadsanid yuusuf
waa waa waa waa walaal anigu situation ma diidin wakaaladaan diiday wakaaladna waa laftaada qofka wakiisha waa lasoo noqon karaa waan kala noqday dawladda federaalkana xaq uma laha sharcina uma laha in ay ayadu dowlad goboleed dhisto dowlad goboleedka anaa weli madaxweyne ka ah anaa jooga weli wasiiradaa jooga alusunaa joogta cudurka waa jooga inaan inta isu tagno waxa iga dhisanaayaan ubaahannahay mar rabno faragelin iyo cagatuulayn iyo xoog iyo wax lagu dhiso maanta haddii xoog wax lagu dhisana gobol walba iyo degmo walba dhinacday aadaysaa waa tahay madaxweyne dhegeystaha kale asna qadka ku jira bal haddaan waktiga siino soo dhawo walaal waa dhawaa walaal runaanti waxaa rabaa aniga laba qodob inaan ka hadlo tan koowaad waa su-aal tan xigtana waxa weye waa talo oon ujeedinayo madaxdeena tan koowaad saddexdii julaay laba kun toban iyo sagaal madaxweyne axmed cali geelle xaaf wuxuu soo saaray wareegto oo ku wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib ushisiinta ee federaalka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib ushisiinta ayuu wuxuu u wakiishay in ay udaa ay daadiido geedi socodka doorashooyinka galmudug laba bil kabacdi wuxuu kala noqday sida uu waraaq lagu soo saaray kalsoonidii arrinta noocaasay tiima socon mar kale ayay haddana waxaa taagan inuu leeyahay waxaan kala noqday kalsoonidii waxaan rabaa marka kalsooni kala noqoshadan labaad maxay kaga dugnaan kartaa tii hore mudane madaxweyne tan kale oo jeedinayo taladaa waxay tahay mudane madaxweyne waxa weeye galmudug baal dahaba ayaad kaga taallaa galmudug afar sano oo waxay soo martay kala qoqobnaan iyo jahawareer ah waxaad ahayd ninkii keenay caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxaad ahayd ninkii ah lasuno oo lasoo gacan geli waayey ama loo tegi waayey soo gacan geliyey si kasta waxaa u dhacaan maanta meel ay kaga habboon tahay meesha ay galmudug marayso nooma muuqato meel fiican ayaad kaga tagtay inaad halkaas ugu kaadido mudane madaxweyne waa waxa ugu quruxda badan taariikhdana kuu gelaysa waa tala ahaan waxaan usoo jeedinaya xageed joogtaa waxaan joogaa cadaado
waad mahadsan aad iyo aad ugu mahadsan tahay horta marka ugu horeysa galmudug aniga xumaan uma wado dhibna uma wado sideed bilood ayaan sugayay in wax la dhiso oo wax laga hadda ayaa waxaa muuqata inaan galmudug la dhisayna wax kala la dhisaayo qoob iyo xildhibaano la leeyahay iyo madaxweyne la leeyahay iyo dad la leeyahay inay meesha imaanayaan maalinta wax la doortana laga guuri doono xamar loo guuri doono walaal aniga intaas ayaan ka aseesanayaa in maaragtay xukun jecel oo raba inuu ku laabto iyo inuu madaxweyne sii noqdo iyo waxaas aniga waa waa waa waa waa waa xibro weyna ya laakiin aniga uma imaan mansab inaan raadiyo power hanger maahi waxaan u imid inta igu hartay noloshayda inaan lekis uga taga dalkayga maalin walba waxaa la yidhaha deked baa la dhisayaa la dhisi maayo sidaa la samaynaya la samayn maayo kulligood wax allaaliya waxa la sheegaya waa khilaaf waa been weeya afar kun oo ciidan ah aaweyta dhulsamareed joogta oo hubaysan maxaa loo geeyey booliis stationadii ciidankii jooga booliiskaaba laga wada la geeyey dhulsamareed waata wax madaxweyne amar jooga ayaa Mhm.
maaragtay laga keenay oo lagu soo xareeyey macquul ma aha in maaragtay dadka la susugo maanta waqti la susugaana ma jiro waayahay maasantahay waayo madaxweyne waxaa jirta laakiin markii doorasho la qabanayo inay muhiim tahay in amniga la sugo oo dowladda ay mas-uuliyad ku yeelanayso meel doorasho lagu qabanayo wax walbaa ka dhici karo qabiiladii ayaa iska jiro oo iska isku dhici kara waxaa jiri karta in kooxa argagixisa ay soo weerarto dhibaato kasta ayaa laga filan karaa marka inay amniga sugaan dowladda soo xaq buuxa uma lahan si maaragtay een, meesha nabad uga jirto
walaal meeshaan galmudug baa la yidhaahdaa weerar iyo shabaab iyo nabad bay ahayd weligeed iyo allaheed dareen iyo dagaal iyo dhibaato hadda unbay maaragtay soo waajahaysaa waxaan ugu baagayaa dawladda inay faraha kala baxdo wax galmudug iyo kuna kuna mashquulsho doorashooyinka guud ma ahan midda galmudug tan galmudug annagaa ka adag annagaana sameynayna waana simbol dadkaayna way surgol yihiin dowladnimana waa rabaan toddoba iyo toban bilood in ka badan laba sano ayaa wax allaale wixii mashaariic galmudug ay ku yimaadooda sarkiisa waata yaa joojiyey kuwa hadda horboodaya doorashada oo galmudug waxbaa ka dhashay yaxya cali hareeri iyo ducaale ninka la yidhaahdo wasiirka amniga ayaana ugu weyn waxay joojiyey shaqada walaal ma aha dadka joogaa dadkii galmudug wax ku qaban lahaa ee waa kuwii galmudug duniyey haddana raba inay ayagu ku amarku taagmeeyaan waxay doonaan ka sameeyaan intaasaan aniga ka walwalshanahay dareen uma wada galmudug nin dagaal iyo nin dhibeedna maahi
waa tahay waa yahay ee dhegeystaha kaleeto asna kaga jira dhinaca een, isla galmudug ayaan khadka soo gelinaya magacaa ku bilow iyo su-aashaada walaal
waa mahadsantahay saare cabdi axmed magacayga waa cabdinuur ciise ah gudoomiyaha ganacsatada magaalada kasoo dhexda dowladka galmudug jiradana cagaado xarunta baarlamaanka dowladka galmudug waa mahadsan yahay barnaamijka martida waan aada u salaamayaa madaxweynaha dowladka galmudug madaxweyne yaare run ahaantii su-aasha aan weydiinayo waa su-aal aan isleeyahay xaqiiqdii waa su-aal muhim ah waxaan ogeyn axmed caali geelle in loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug xildhibaanadii sideetan iyo sagaalka ahayd xilligii uu cabdikari xuseen jirid ka degay xilka ay u doorteen si sharci ah in uu noqdo madaxweynaha afarta sano ee dowlad goboleedka galmudug hogaaminaya sida aan la soconno xukuumadii uu soo dhistay madaxweyne ahaan iyo tiimkii iyo gelihii wasiirada ay la shaqeynayay run ahaantii markii aada fiirisid ugamaysan tegin galmudug meel muhiim ah sidaa darteed waxaan rabay inaan madaxweynaha usii raaciyo ugama tegin markaan leeyahay waxa waaye em, in shacabka reer galmudug hadda aysan ogeyn axmed aalo geelle in uu markii ugu dambeysay galmudug madaxweyne marka shalay weydiisad inta badan siyaasiyiinta een madaxweynihii waxaan aragnaa hi- ayada isku bedeshay wasiir arrimo gudo ee soomaaliya isagoo koraya een qoondeynaya qaybinaya arrimihii siyaasadda galmudug ee xubnihii ugu macquulsan taasoo aan u aragnay inay keentay xildhigasho la-aan madaxweynihii haddana aan u dareensanahay een qorshihii in uusan weli si dhab ah galmudug meesha uga tegay uusan ogeynba marka waxaan leenahay ka galmudug ka madaxweyne ahaan een shacabkii galmudug meesha aad uga tagtay ayuu weli joogaane maxaa bedeli horeysa
brother waa mahadsan tahay wasiidaro horta in maaragtay waa waa ma si aad ufutanaysa aniga ma garan laakiin waxaa jirta walaal cadaalaad ka hadlaysaa cadaado aniga meeshii layga mamnuuca inaan soo maran wey inaan wax u qabto iyo inaan wax u qabanna waad og tahay si aan wax ugu qabto intii yareeda adkoobay laba mitil oo guri ah lagama dhisin anigan hadda inta dila ka dhisan inta guri ka dhisan waa cadaado intii yareeda adkoobay markii dambena mar haddii la yidhi ma soo mari kartid oo dee dawladda sooaalka ay colaada gacanta u gashay ee aniga meelaan ka meel aan ka socin karin bay noqotay waxyaalaha aan aniga eh, ka cabanayo oo dawladda soomaalka uga cabanayo ayay cadaaladii ay xarunta ka dhigatay oo aniga iga mamnuucday ayay ka mid tahay waxyaalaha aan ka cabanayo ka mid tahay cadaaladana aniga waa magaaladeydii eh, inaan waxu qabtayna waanu malaynayaa galmudugna bal ninkii waxu qabta iyo ninkaan wuxu qaban waaba loo wada joogaay aniga maanta uma imaan inaan idhaahdo anaa madaxweyneah iyadoo weli waktigeyga aniga shan iyo toban bilood baa ka hadlay taas oo ay tahay marna ma aanan oran waan ka keli jeeda intaas intii aan joogay oo labadii sano iyo barkiina oo aan joogayna dee nabadba uma seexan marka walaalkayow aniga qofka aan ahay iyo sida aan ahay iyo waxaan dogolahay ilaahay baa ka warqaba anigu wanaaga gadhud baan rabaa inaan hagaajiyaan rabaa inaataan rabaa sideeda bilood waxaan kaa uga qaaday ama toddobada bilood saraa uga qaaday dowladda federaalka inay wax wanaagsan samayso haddii aanay wax wanaagsan samaynin dee inaan ka hortago oo ka qaybiyo xaq baan u leeyahay caawa lixdan iyo sagaashan dhibaano liis la qoray oo aan hadee raba aan odayaasha eesahayn baa taala waana adigu dooran oo adigu dooran oo adigu dooran oo qabaayilku dooran waxaasna wax lagu dhaqmi kara maaha
waatay mudane waxaa jirta in galmudug ay ka duwan tahay maamul goboleedyada markii dhinac loo fiiriyo oo jihooyin badan oo caqabado ah ay leedahay markii la eego xataa ahlu sunna waljamaaca oo dhinaca maamulka galmudug oo dhisnaayo dhinaca qabaa'ilaadka qaarkood oo wada dhinaca xataa caasimadii oo waayadii ugu dambeysay xataa magaaladay noqonaysaa muran xataa uu ka jiray sababo la xiriira markii la fiiriyo saami qaybsiga siyaasadda soomaalida jifooyinka qaarkood marka waxaasoo caqabadaha iyadoo ay jiraan haddana tan haddii aad maaragtay dhinaca kaleetana hadda aad la timid soo ma sii ragaad gelinayso oo dhibaato kuma sii noqonayso xaaladii galmudug iyo maamul dadka gobolkaasi ay helaan walaal maamul midda hadda socoto somalia ka socota gobolku maamulna ka heli maayo horkacna ka heli maayo wanaagna ka heli maayo aniga taas waa rumaysanahay maxaa yeelay wax la dhoodhoobo oo maaragtay si boob lagu sameeyo waa la yaqaana aakirka waa la yaqaana beeluhu raalli kama aha dad badan raalli kama aha siyaasiyiintu raalli kama aha kuwa la dooranayo iyo kuwa wax dooranaya labadaba waxaa wata dawladda federaalka marka macnaatu waxa weeye de federalismkia meel looga dhacaya anigu waxaan la soo jeeda waxa weeye meeshaan sharcigaa jira dawlad goboleedku ayagaa xaq ule waxooda inay dhisaan hanaloo daayo wax ayaga aan dhisana weye ciday rabtaan ha doorteen ciday rabaan lasoo kulo odayaashu xoog ha noqdeen oo ciday doonaan ha keena jifooyinku markay dadka soo magacaabaan ayuu odagu xaq uleeyahay inuu saxeixo odaga lama oran karo anaa soo qortay iisay xaaraam wey kiisay xaana waa baatil walaashay anugu sidaas ayaan waxaan doonayaa galmudug oo badbaadaan rabaanu wax kale ma rabo in wax wanaagsan loo dhiso todoba bilood baa sugayay waxba kama soo laasocday haddana waxba kasoo laasocdaan way hadda oo maamulkaagi hadda oo maamulkaagi uu dhantaalan yaho dhisneyn oo markii la fiiriyo madaxweyne ku-xigeenkaaga dhinac uu maray guddoomiyihii baarlamaanka dhinac uu maray adigii aad hadda soo noqoto dhowr bilood ka hor aad dowladda aad wax ku wareejisa hadda haddana aad leedahay ma suuroobaysa si aad wax u wadaan sidee ayaad wax ku samayn kartaan marka oo aad macnaha adiga hadda keligaa far keligeed foolma dhaqdaad noqonaysaa laftaada sidaas maku muuqataa walal maya aniga keligii maaha aniga keligii maaha madaxweynean iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye iyo kulli dadka teeramkooda dhamaaday wuu dhamaaday hadda waxaa la gelayaa odayaashii inay soo qulaan baarlamaanka wata dhegeysti baarlamaanka markay soo qulaan baarlamaankaas u madax noqoto madaxdaas ay noqoto mid wax ka hayso dalka wata dhegeystiii ugu dambeeyay aan qadka aysan sidii horey loo u ahaayeen dan laleeyahay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo kale haddii inta la keeno mid fiican xataa haddii la keeno markaas xulyaanaya loomana baxna wata waayo dhegeystihii ugu dambeeyay haddaan qadka siiyo walaal soo dhawow magacaagana ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada assalaamu calaykum walaal saare cabdi axmed iyo walaas waan salaamaya magacaygu waa siciid daar geedi oo jooga magaalada dalkacay wata siciid haye waxaa weydiinayaa waxa waxaa weydiinaya madaxweyne xaas mudane madaxweyne warqadahan oo maalin walba xafiiska kasoo baxaya ay soo laalaabteen oo iskhilaafsan warqada ugu dambeysa xafiiska kasoo baxday midi ka horreysay waxay ahayd midda ku aqbashay guddiga doorashada waxaa kasii horreysay midi kale waxaa ku kiratay wasaaradda arrimaha gudaha annaguna shacabkii reer galmudug baa nahay taageero badan hadda arrintan awedi kugu garab taagan oo ma jeedno magaalada kacaawada joognaa ma la dhihi karaa warqadahan hadda soo saareysa oo waa warqado dhaqaale raadisa oo ku salaysan rabitaanka shacabka galmudug horta waa waa lama rabo in wax walba la sheege adeerau dhaqaala ka waayid maayo xoolana kama rabo galmudug waxaan doonayaa anigu galmudug fiican haddii dad kale dhiso waxba kama qabo laakiin waxaan aaminsanahay
waa tahay waayahay ugu dambayntii aniga ayaa kuugu soo gunaanadaya xalka maxaad u aragtaa sideed rabtaa in wax loo sameeyo loo ambaqaado galmudug dhisanto
waa horta dowladda federaalka maradi hooyaasha waa uqsi hamsuuradii dhancisay maanta waxaa loo baahanya keliya inaan isu tagno annaga iyo odayaasha aan isu tagno oo aanu dirsan aan doorano dad dalkaa wadi kara ma aha mid la boobahayo ma aha mid doorasho xor iyo xalaal in meesha ka dhacdaan rabnaa waxaan ka cawdaynaa hadda waxaa weeye doorashoaan xor iyo xalaal ahayn doorasho xooga hadday timaado gobolku uu kalsi uu sii karo dhibaato badan baa ka imaanaysa aad iyo aad ayaan waktigaaga kaaga mahad celinayaa kuu leeyahay thank you aad iyo aad umaqsanta aad iyo aad bay umaqsanta guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan dhegeystayaal waa naga intaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaana iigu marti ahaa barnaamijka asagoo ku sugan magaalada gaalkacyo waxaana loo waxaana uga hadalnay khilaafka asaga iyo dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya wakhtigan cusub iyo waxa uu ku diidan yahay hanaanka dowladdu ay u wado habka doorasho ee maamulka galmudug intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo